لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexiyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada faafareebka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda iridada soomaaliya oo maanta lagu dilay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada buulamareer ee shabeellada hoose kuma ayuu ahaa sarkaal kala dilay faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kulan garwadeyn ay ka ahaayeen maamulada wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe laguna xalinayay khilaaf ka dhex jiray beesha gaaljecel oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan jubbada dhexe kelimaadkii laga jeediyey gebagabada kulankaasi faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa xildhibaan laga hor istaagay inuu gudaha u galo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo buuq ka dhashay kulankii golaha dawaaqiidda ee maanta dowladda itoobiya oo digniintii ugu horraysay u dirtay dowladda masar ee ku aadan arrimaha soomaaliya haddaba maxay tahay digniintaasi warbixin ku aadan faafreebka ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan qoysas isugu jira fuqara iyo masaakiin oo sakada xoolaha nool loogu qeybiyey degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan qodobadaas xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladaha filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo suheyb ayaa faafareebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladda aan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal qodobadaas oo dhan guurdhawa ayaad maqli doontaan balse ugu horeen sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda iridada soomaaliya ayaa maanta lagu dilay howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada buulamareer ee shabeellada hoose qodobkaas iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda iridada soomaaliya oo maanta laga hor istaagay inuu gudaha u galo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo buuq ka dhashay kulankii golaha dawaaqiidda ee maanta waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeediya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa qarax ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaro u tiilay waxaana qaraxaasi ku dhintay sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray sayid ibraahim barre waxaana ku dhaawacmay askari kale oo ka tirsan isla maleeshiyada riddada qarax kale oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyada riddada ee nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari dhinaca kale qarax mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha deegaanka beriire ee duleedka degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiina khasaare ayaana gaaray waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaan laga hor istaagay garoonka muqdisho iyo buuq ka dhashay kulankii golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa saaka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho mar kale ka celisay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada xilli ay kusii jeedeen magaalada baydhaba xildhibaanada saaka laga hor istaagay inay ka duulaan garoonka muqdisho waxaa ka mid ah maxamed sheekh cabdulaahi ciirow oo ka tirsan golaha dawaaqiida kaasi oo lasoo wariyey in maleeshiyada nisa ee sirdoonka riddada ay u sheegeen in aan loo ogolayn in uu raaco diyaarad xilligaasi ka duulaysay garoonka kuna jeeday dhanka deegaanada maamulka laftagareen tallaabadan oo qeyb ka ah khilaafka u dhexeeya madaxda riddada iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa buuq ka dhaliyey kulan ay maanta yeesheen xildhibaanada riddada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda itoobiya oo digniintii ugu horreysay u dirtay dowladda masar ee ku aadan arrimaha soomaaliya xogaha dheeraadka ee kasoo kordhaya xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan geeska afrika ayaa sheegaya in itoobiya ay digniin milatari u dirtay xukuumadda qaahira ee uu siisii hogaamiyo wararka ayaa intaasi ku daraya in itoobiya ay baaqi digniineed sii marisay jabuuti si loo gaarsiiyo masar fariintan digniinta xambaarsan ee itoobiya dirtay ayaa tibaaxisay in tallaabo kasta oo liddi ku ah danaha itoobiya ay ka leedahay soomaaliya haddii ay masar ku kacdo in ay ka dhalanayso cawaaqib halis ah ilawareedyo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda jabuuti ay safiirka masar ee waddankaasi gacanta ka geliyeen digniinta tooska ah ee ka timid adisababa waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka axmaarada ee dalka itoobiya waxaa ka socda dagaalo qaraar oo u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan oo jabhadda faano iyo ciidamada itoobiya sida ay ku waramayaan warbaahinta maxalliga ah dagaaladan ayaa waxaay ka socdaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi waxaan markana soo qabanayaa mareegta radio al furqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay imaaraadka war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee imaaraadka carabta ayaa lagu sheegay in shil ka dhacay gudaha dalkaasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro ka mid ah ciidamada dalkaasi bayaanka ayaa lagu sheegay in shilka ay ku dhinteen ugu yaraan afar askari halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale mana bixin wasaaraddu tafaasiil intaa ka badan oo la xiriirta noocay dhacdada shilka ahayd iyo goobta ay ka dhacday intaba maalintii talaadada ay sheegtay wasaaraddu in dhacdada ay ku dhinteen askarta ay dhacday waxayna tacsi u dirtay ehelada ciidamada dhintay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir ee hadalaynta ugu weyn ee maanta ka taagan baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xiriirto waa buuqii maanta ka dhashay fadhigii ay lahaayeen golaha baarlamaanka ee dawaaqiidda koox xiriidada kadib markii murtadiintu ay hor istaageen in garoonka uu ka dhoofo xildhibaan ka tirsan golahaasi dawaaqiida xildhibaanka kooxda riddada ka hor istaagtay in uu ka duula garoonka iyo xubno kale ayaana buuq xoogan ka dhaliyey fadhigii ay maanta lahaayeen xubnaha golaha dawaaqiidda murtadiinta muuqaalo kala duwan oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana bashiiroo muujinayay buuqa iyo sawaxanka hareeyey kulankii dawaaqiidda ay maanta lahaayeen
haddiina la tixgelin xildhibaanada xildhibaanada haddayna istixgelin waayaan ma tixgelin doono xildhibaan xildhibaanka waxay ku dhaceen aan hadalka siinay xildhibaan ciirow aan hadli doono xildhibaanada sharafta leh haddaad saan ku socotaan macnaheedu waxay tahay ajandahaad carqalayn ku wadaan fadhiista xildhibaanada xildhibaanka waxay ku dhaceen aan hadli doono xildhibaanka hadlaya ciirow asaan siinay asaa dhiibanaya xildhibaane hadal hadalaan ku siiye mikrofoonnadana xildhibaan ciirow nin odayaa tahay mikrofoonnada golaha iska leh xildhibaan xildhibaan mukhtaar fadhiiso maxamed cali fadhiiso ajandaha maanta inta meeshaan taagana carqaladeen ku wadda xildhibaanna fadhiisto hala fadhiisto
xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa nagaynta aad buu u mahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegeysaneysaan waxaa idinku soo socda codod kala duwan oo qeybka ah kulan ay garwadeen ka ahaayeen maamulada wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan jubbada dhexe balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi waad maasantahay bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda duqeymo kala duwan ayay qidaaca ka fuliyeen laga soo bilaabo waqooyiga bartamaha ilaa koonfurta muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen burburka ka dhashay goobaha la duqeeyey sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay muuqaal la faafiyey ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciidanka gumeystaha yuhuudda oo qarxinaya mid ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada rafax ee koonfurta qidaaca dhacda tani waa mid ka mid ah falalka ee yuhuuddu ugu tumanayso muqadasaadka islaamka iyadoo burburisay inta badan masaajidii ku yilay magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afariy labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa lixiy labaatan halka dhaawacyadu ay yihiin siddeetan iyo shan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun afar boqol sagaashan iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo lix kun iyo lix kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxay weerar sawaariiq ah ay ku qaadeen fariisin ciidanka yuhuudda ay ku leeyihiin magaalada khaza sidoo kale walaalka dagaalo foolkafol ah ayaa waxaa laga soo sheegayaa waqooyiga dhulka daanta galbeed kuwaasoo u dhexeeyey muqaawamada iyo ciidanka gumeystaha yuhuudda dhinaca waqooyiga markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay duqeymo xoogan ayaa lagu qaaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan kuwaasoo ay fuliyeen ururka isugu yeeray xisbullah ee fadhigiisu yahay lubnaan magaalada talaabiib ayaa ka mid ah goobaha la duqeeyey sawaariiqda ayaan ahayn kuwo aan kala joogsi lahayn oo waxay ku hoobanayaan magaalooyin badan oo xayfa ay ka mid tahay caaw waxaa hadlay taliyaha guud ee ciidanka gumeystaha yuhuudda waxa uu sheegay in duqeymo xoogan lubnaan ay ka wadaan duqeymahaasna aysan noqon doonin kuwo kala joogsi leh sidoo kale halifi wuxuu ku dhawaaqay in duulaan dhinaca beriga ah ay ku qaadi doonaan koonfurta lubnaan isagoo u sababayey inay doonayaan dadka yuhuudda ah ay ku soo laabtaan deegaanada xoogga ay ku haystaan ee waqooyiga filistiin oo laga barakiciyey muddo hatan laga joogo hal sano xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa aad buu mahadsan yahay walaalkeen suweyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegeysanaysaan markan iyo jubbada dhexe kulan ballaaran oo ay garwadeyn ka ahaayeen maamulada wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe laguna xalinayay khilaaf ka dhex jira beesha gaaljecel ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan jubbada dhexe kulankan waxa uu socday muddo shan iyo toban maalin ugu horeen waxaa lagu xalinayay khilaafaad ka dhex jiray beesha gaaljecel dhexdeeda ugu dambeenna waa ay heshiyeen ugu horeen gebagabadii shirka waxaa kelimadan ku daafuray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waddiin wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd salaam allah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala allihii inagu kulmiyey makaankan quruxda badan ee aan fadhinno allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaalaa ilaahigii ina siiyey nabadgelyo iyo caafimaad aan ku wada hadalno oo aan gogoshaan isugu nimid muddo dhowr cishona la fadhiyey iyadoo laga wada hadlayay maslaxada iyo wanaagga beeshaan naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaalaa wasiyatullaahi lilawaliina waalaakhiriin yaan isu dardaarmaynaa sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisa casiiska ku yidhi walilaahi maa fi lsamaawaati wamaa fi alard walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llaha adduun iyo aakhirana liibaanteenna waxay ku xiran tahay inaan ilaahi subxaanahu wa tacaala ka baqno howlaha aan u baahannahay waxay ku xiran tahay inaan ilaahi subxaanahu wa tacaala ka baqna taa markaa cabsida ilaahay waa sahayda qofka mu'minka oo adduun ka qaadanayo aakharana uu qaadanayo sida ilaahay buu inoo sheegay watasawaduu faina khayra azaadi taqwa wattaquuni ya ulilalbaab bacda dalika waxaan u mahadcelinaynaa beesha walaalahayn ee reer gaaljecel gaaljecel saransoor waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeya gogasha quruxda badan ee aada noo dhigteen maalmana aada inooga horreyseen oo idinku aada ku jirteen xaajo dhexdiinna iyo maslaxo dhexdiinna wanaaggii iyo khayrkii aada beeshaan dhex dhigteen iyo isfahankii wanaagsanaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idinkugu dara intaa ka bacdi shirka feeskiisii labaad inaan galno hadduu ilaahay idmo innagoo wilaayada ah ee wilaayada jubbada hoose oo inagala joogaan sheekhii waaliga sheekh axmed iyo wilaayada jubbada dhexe oo gogasha aan ku wada fadhino iyo idinkoo beeshii ah beesha gaal jecel oo dee dhammaan ka wada yimid jubbada hoose iyo jubbada dhexe hoggaankoodiioo caawa aysan cidna ka maqnayn waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa si saraaxo leh oo walaaltinimo leh oo khayr iyo wanaag uu ku jiro inaan ku wada hadalna hadduu ilaahay idmo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaan shirka sidaa ku furannaa rabnaa intaasi kadib waxaa kelimaad la siiyey salaadiinta iyo waxgaradka beesha gaaljecel iyagoo ka hadlay ujeedka shirka iyo waxyaabihii ay ka wada hadlayeen magacaygu waxaa waaye suldaan xasan ibraahim mudey suldaanka beesha gaaljecel jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaan ka hadlayaa shir ay beesha ku qabatay muddo shan iyo toban maalmood deegaanka qudus oo hoostiga walaayada jilib ayaan maalmahan u fadhinay muddo shan iyo toban maalmood meeshaas aan degneen waxaan ka shirayna aayahayna iyo maslaxadayna iyo dantayna guud iyo jihaadka sidaa manaha u dardargelin laheeni ilaahay subxaana watacaala kitaabkiis kor aan ugu qaada laheeni ayaan meeshaas ugu tashanayni annagoo iskaga ammaanay jubbada hoose iyo jubbada dhaxa degmada kismaayo degmada jamaama degmada kabasuuma degmada jilib degmada saakow intaas annagoo iskaga ammaanay ayaa muddo shan iyo toban maalmood meeshaas aan fadhanay iyo danahayna oo qaaskee meeshaas manaha aan ugu tashanayni waxaa meeshaas manaha aan ku hayni waxaa kasoo qaybgalay shirkaasi labada waali annaga iyo marka iyo labadaas waali meeshaas shirka aan ku daadahaynayni wuxuu ahay waratashi ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa kor aan ugu qaadayna beeshana aan ku horumarinayna annagoo danahayna qaaska ee ku wadanna oo rabna ceelasha waraha beeraha intaba dhulka tacabka intaasba manaha ina manaha ugu tashanna dhuldaaqa xoolaha ina manaha ugu tashanna rabna waxaa intaas inoo sii dheeraay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa inaan kor ugu qaadna jihaadka aan ku garab istaagna diinta aan ku garab istaagna oo naftayna iyo maalkaynaba aan ku bixinna ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa waxaa waaye diinta waxay rabtaa ina loo shaqeeya waddanka soomaali gaalaa kusoo duushi shirkaas oon beesha meesha ugu qabanayni waxuu ku saabsanaa wuxuu ahay muddo badan ay beesha kala maqneed oo danaheeda qaaska iyo danaheeda gaarkaanta ay kala maqneed marba sanadkii ina waxaan go-aan qaadanay inaan beesha mar usu keenna oo wixii sanadkii hore aan soo qabanay aan iska wareesanna sanadka damba macnaha wixii haddana aan macnaha aan aan qaban lahayni taladayna meeshaas ay ahayd ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa gaaladaa soo duushi wax kale uguma soo duulin waxay ugu soo duushini waxaa waaye inay dadkaas ku fasahaadasa ummaddaas muslimiinta ku fasahaadasa dhulka deegaanka gaaljecel uu leeyahay waa dhulka oo ugu xooga badan ee gaalada ee dhibka u haysa sida manaha jubbada hoose degmada kismaaye dhibaatada ugu badan meesha ku haysa waaye midka geela la jira midka oo manaha saca la jira go-aankaas gaala aan u qaadanay beesha waxay qorso ku gaartay ina sanadkiiba mar beesha lasoo keenay sana hore waxaan soo qabanay maxay ahaayeen aan isweydanay jihaadka maxaan u geysanay maxaa faa'iidaho ku tarnay maxaa wiiloo jihaadka naga galay maxaa oo islaamka garab istaagay ina beesha manaa isweydasay mar labaad haddana sanadka dambe markay tashanaysa qorshihii sanadkii oo soo dhaaf nimankii ay ka dhamaata qorshihii sanadka dambe ugu shaqayn lahayd haddana ay isweydasa sidaas iida ee manaha ugu tashanna ilaahay subxaana watacaala diintiisa ee la barta midnimada beesha lagu dadaala doorooyinka manaha la dadargeliye beesha waxyaalahaas manaha ugu tashanaysa meeshaas iide wabilaahi towfiiq annaga beesha gaaljecel haddaan nahay danahaynan ka tashanayni waxaana ugu tashanayna danahayna meesha inay waddanka haddis ilaahay kuu idmahay bariga afrika meel walbaba gaale ay kasoo duushay dhib badan as jira saakiina dadkii shacadsan barsana kasoo jeeda aan nahay markii masaarta ay af beesha waa la soofeeyaa qalbigana isagana qur-aankaa lagu soofeeya isagana annaga qalbigaan soofeynayni tolkaan walaalinayni waa isku duubneen haddis ilaahay kuu idmahaye inaan jihaadna diinta u nusrayna kitaabka aan garab joogsanna gaala aan iska dhicinna aan u diyaar garowni aan hee u diyaar garowni naf iyo maal aan ku bixinna cidda waxay ugu tashanaysa masiirkeeda kitaabka inay garab joogsato Ha isku duubnaata wixii dulduleelaha ku jiro dhexdeeda in laga bixiyo saakii ama dalkeeda ama dadkeeda ama dawdeeda ama haddiis ilaahay ku idmahayo beeraheeda haddana haddiis ilaahay diidin waa noo suurto gashay ilaahay noo suurto geliya ama haddaan iska leh wax badanaan tooganay wax badanaan tooganay tan kale waa sii wadaynaa ma daaynayna waxaa leeyidhi waxaad baratay waxaa ugu fiican isku duubnaan diin barasha haddiis ilaahay kuu idmahayo wadatashi aa ugu fiican mar kastaba waa wadaynaa waana wadi doognaa mana ka herayna waxaan u mahadcelinaynaa odayaasha beesha gaal jecel iskiga imaaday labada jubbo shirkaas ee waxaa ka soo baxay faa'iidooyin oo fara badan aa ka soo baxay ilaahay aan ugu xamdinaynaa waxaa ka soo baxay inaan ku garab istaagno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu oon ka qayb qaadanno jihaadka oon laba laabno haddii awal aan garab taagneen mar labaad aan garab joogsanno mar saddexaad garab joogsanno mar afraad garab joogsanno waxaa kaloo ka soo baxay isku duubnay beesha oo isla kortay hal doon oo ilaahay aan ugu mahad- ugu mahadcelinayna waxaa ka soo baxay faa'iidooyin fara badan annagoo aad iyo aad maanta oo shirka gebagaba noo yahay ugu faraxsan ay noo imaadeen walaayada labada jubba maanta waxaa waaye shacuurtayna aad iyo aad ayay u faraxsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican shirkaas waxaa ka soo baxay inaan wada qabsanna xerkaha ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan wada qabsanno haddaan nahay beesha gaal jecel yaan ku heshiinay wabilaahi towfiiq gulaanidka shirkan waxaa kelimaad kala duwan madasha ka jeediyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa xigi doona kelimada dardaaranka sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا أمهد علينا نوكل ميي makaankan oo kheyrka badan annagoo ugu tashanayno danaheena diini iyo mada adduunye gaar ahaan beelwiinta beesha gaaljecel oo halkan ku kulantay allahna waxaa idin weydiinaynaa waxyaabahaad ugu tashanaysaan ilaahay inay idin suurogeliyo intaas kadib markan waxaan rabaa dhowr nudqa inaan dardaaramo waxaad og tihiin haddii aad tihiin beesha geeljecel inaad maanta jihaadka aad ugu jirtaan kaalin mugle waxaad ogtihiin in acmaasha oo istishaadiyada iyo howlaha socdo kaala aad ku leedihiin waxaad ogtihiin jihaadka in wax badan aad ku bixinaysaan naf iyo maal waxaa laidinka doonayaa maanta jihaadka socdo oo bariga afrika ka socdo oo intaasna aad ku leedihiin inaad gadaal u soo noqonin allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin allah subxaana wa tacaala aayadihiis iyo axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam markii aad fiirisaan wax badan baad dareemaysaan aayaddan markii aad fiirisaan infiruu khifaafan wa hiqaalah wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum qof kasta waxaa laga doonayaa maanta jihaadka inay ka qayb qaato haddii oo dhallinyar yahay haddii waayel yahay sidii salaaddii iyo soonkii waajib ugu yahay baa waajib nagu yahay soomaa gaalada maanta gaartaraan ugu soo duushay waad dareemaysaan meel kasta ayaa iskaga imaadeen sooma gaalada annagana muslimiinta maxaa laga doonayaa inaan aan mid noqono maanta aan ugu tashanno ugu fikirno maskaxda aan ku bixino inaan gaala iska kicino intaan kadib walaalayaal waxaa muhiim ah oo beeshaan u dardaaramayaa si aad dareemaysaan waxaa lagu kala horumarayo waa diin beesha markaan waxaa u dardaaramayaa walaalayaal inaad ku horumartaan barashada diinta inaad ku horumartaan dhaqangelinta diinta dadka meel kasta ay degan yihiin inaad guriguri u gaarsidaan diinta aa idinka doonaya walaalayaal inaad ugu fakerin ma ogtahay maanta maxaa intaas adduunya naga maqan aad ka fakartaan waxaan idin dardaarmay walaalayaal madnamada wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaan idin doonayaa mar inaad madnamada ku dadaashaan xarag ilaahay qabsataan alkhilaafu shar khilaafku waa shar inaad isku dadaashaan inaad isku xiranaataan magaca aad leedihiin aad ku dheganaataan magacaasna ugu gargaartaan kitaabka iyo sunnada ansaar magacaas ka qaadateen soomo ansaartii aad qaadateen inaad ka rumaysaan ka dhabaysaan allahu akbar markan waxaa laidinka doonayaa inaad safada ansaareed aad ka dhabaysaan baan idinka doonaya walaalayaal wa akhiiran waxaan dardaarmaya walaalayaal qof kasta oo ciddaan ka mid ah meel kasta ha jooge in maanta aad ku dadaashaan barashada diinta in allaha yarfacu bihi hada alkitaab aqwaam wayadacu bihi aakhariin markaan diinta oo loo baahan yahay in meel kasta aad gaarsidaan guri kasta aad gaarsidaan siyida qur-aanka aad maha weeyaan aad u kicisaan in aad ku maraakis aad dhasataan in waxbarasho aad ku dadaashaan in aad ugu horumartaan ummadda diinta in aad noqotaan qabaa'ish ugu horreeyo oo walaayadii cusbeydi maogtahay hore maal ku wareejin noqotaan baan idinka doonaya idinka oo ku taakulaynaysaan kitaabkiyo sunnada فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام allah cabsidiisa ayaanu isu dardaarmaynaa fi siri wacalaaniya inaan ilaahay uga baqno keligeen haddaan nahay iyo haddaan uma dhex joognaba ficilka iyo qoolka aan ku hadlaynaba inaan ilaahay uga baqno ayaan isu dardaarmaynaa bacda daalika walaalayaal gunaanudkii shirkaan joognaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala hadda inaan dardaaran iyo talooyin wixii inoo muuqda aan idinkaga tagnaa marka ugu horreysa waxaan u dardaarmayaa beesha guud ahaan midnimada inay ku dadaalaan midnimada beeshu waa arrin qaali ah waxaad dareemaysaan ummadaha muslimiin iyo kayrkoodba waxyaalaha ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku hormariyo waxaa ka mid a adduunka markay joogaan aakhare iimaana lagu kala hormaraaye midnimadaa ka mid a adduunka wax lagu kala hormara midnimaduna ilaahay wuu inoo dardaarmay annagu inaan midowno ilaahay kitaabkiisa wada qabsanna muslimiin haddaana ilaahi wuu inoo dardaarmay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xarga ilaahay inaan wada qabsanno oo aanan ku kala tegin yuu ilaahi subxaanahu wa tacaala ina amray waxaan nahay dad muslimiina muslimkuna walaalkii kale muslimku waa walaalkii almuslimu aqulmuslim inama almu'minuuna ikhwatun midnimadaa marka inaad ilaalisaan ayaan idiin dardaarmaynaa waad garanaysaan dadku markay midaysan yihiin wax walba ku yimaada ma cusleeyaan qaaraan hadduu ku yimaada ma cusleeyo soomaali waxay tidhahdaa wixii qof cusleeya qabiil ma cusleeya soomaan qof shaksi ah markuu diyo ama dhiig uu soo hoyiyo ma awoodi kara inuu bixiyo laakiin markii qabiilo la dhex dhigaa waa masale iska sahlan oo iska fudud oo culays badan aan ku noqonaynin taana waxay ku imaan kartaa midnimada ummadda dadku hadday kala tegsan yihiin dadka way ka haraan hadda kabacdi waxaan rabnaa gaaljecel midaysan sida hadda isu fahanay inaan ilaahayna subxaana wa tacaala shaahid u gelina innagana aan idinkula shaqayno hadduu ilaahay idmo maanta kabacdina khilaaf inuusan nagu soo laaban ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa horumarkeenuna wuxuu ku xiran yahay markii cadow la iska celinayan midnimaa la iska celiyaa markii qaaraan layska bixinaya midnimaa laysaga bixiyaa markii wax la baranayan midnima wax lagu bartaa markay ummadi hormaraysana midnimay ku hormartaa haddii taa la waayana meel walba waan ka dib dhacaynaa ogaada waxaan kaloo sidoo kale insha allahu idiin dardaarmayaa camalkan jihaadka ee maanta socda inaad garab istaagtaan beeshaan waad garanaysaan gaaljecel jihaadkii iyo halgankii soomaaliya ka socday kaalin iyay ku lahaayeen macruufa oo taariikhda soomaaliya ay taqaan qiyaadadii ama hoggaankii gumaystayaasha la soo dagaalamay ee la sheega ee soomaaliyeed markii laga soo bilaaba axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan allahu akbar allahu akbar dadka ugu horreeya ee la xuso waxaa ka mid ah sheekh xasan barsame sheekh xasan yuu ka dhashay allahu akbar allahu akbar sheekh xasan yuu ka dhashay beeshaanuu ka dhashay soomaan aawey marka wiilashii sheekh xasan waa idinka haddana hor fadhiyo soomaan innagaa awlaaddii sheekh xasana allihii awowyaasheen ka dhigay dad culamo ah oo jihaada oo dariiqii nebi maxamed raaca allahaas ayaan u mahad celinaynaa maantana waxaa farxad weyn inoo jihaadka maanta soomaaliya ka socda beeshaanu xoog iyo maal iyo caqli iyo rag badan buu ka galay khiyaadada maanta camalka hogaaminaysa in badanoo ka mid a beeshaanay ka soo jeedaan rag badan oo khiyaado aan naqaana oo camalkan ku wada shahiiday oo aan jeclayn oo aan sufuufta ku wada jirnay oo odayaalaha oo camalkan inugu hogaaminaya beeshaanay ka dhasheen in badan oo ka mid ah ilaahay subxaana wa tacala ha u naxariisto shahaadadoodana allah ka aqbala kuwa noolna allah ku suga beesha noocaasa marka waxaa laydinka rabaa kaalintiina inaad jihaadka maanta ka qaataan qof walba maalinku uu nool yahay yuu waajib ku saaray sheekh xasan barsame maalinkiisi wuu qaatay sayid maxamed cabdullahi xasan maalinkiisi wuu qaatay sheekh bashiir wuu qaatay axmed gurey kaalinkiisi wuu qaatay maanta yay joogtaa waa innaga soomaan innagaana laga rabaa saliibiyadaana lagu soo tuuray ee gaaladu hogaaminayaan ee la rabo ummaddeena islaamnimada in looga baabiyo inaan kala dagaalano dib u celino sabab ugu noqono caruurtannada iyo kuway dhali doonaanba islaamnimo inay baaqi ku noqdaan taana waxay ku imaanaysaa naf iyo maalba inaan bixina oo aan jihaadka garab istaagna oo aan hiil iyo hoob la garab istaag oo aanan fiirinin waxyaalaha yaryar ee gaabiska ee dhexdanada yaala inaanan dib u eegin wax ka weynaan haysta taana waxaan iskaga qaadi karna waxa ugu weyn midnimada dhexdeena hadduu ilaah idmo waxaan rabnaa insha allahu tacaala ee beesha waxaa la yidhi waxbarashada iyo diinka ilaahay waxaan rabnaa kaalin inaad naga siisaan annaguna waxaan diyaaruna insha allahu tacaala kaalinta inooga aadan inaan ka qaadanno qofkuna markuu diin qaadanayo naftiisuu ka bilaabaa khaatimada ugu dambaysa waxaan rabaa beesha inaan u duceeyo ilaahay beeshan ha barakay dadkeeda allaha barakay deeqdeeda allaha barakay dhallinyarta allaha toosi ilaahay oo sheekh xasan barsamoo kale oo boqolaala oo kumanaan ilaahu ka soo saar ilaahu hoggaanku u wanaaji kuwa aan awlaad lahayn ilah awlaad sii ilaahu kuwa ka xanuunsan caafimaad sii ilaahu kuwa deeqda adduunya ku yees ilaahu deeqda ubadiyo u barakee ilaahu adduunkiina iyo aakhiradiinaba allah idiin barakay beelaha walaalihiina muslimiinta kuwa ay shinsadaan oo dhahaan alla ilaahu reebel oo kale naga dhig allah idinka yeela khilaafna maanta ka bacdi ilaah idinkuma soo celi midnimo iyo horumar iyo diin iyo dacwo iyo ilaahay kitaabkiisa oon ummadda ku hogaamina yani insha allahu tacaala maanta wixii ka dambe ilaahay weydiisanayna ilaahayna haynaga aqbala jazaakum allahu khayran allah idin barakeeya shirkuna shir barakaysan ahaa shir farxadeed ahaa wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareeb kurarka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa laga qeybiya sekada xoolaha nool oo la siiyey fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada buuqa qable iyo deegaanada hoostaga dadka qaar ayaa la siiyey hal neef oo geel qaar waxa ay la siiyey shan neef oo ari haddaba kalimaad kala duwan ayaa goobta sakada laga qeybinayay laga jeediyey ugu horeyn nabadoon cabdiraxmaan xiirey oo ah naqiibka beesha xawaadle iyo nabadoon macali yuusuf oo gudoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee hiiraan oo goobta sake qaybinta ka hadlay ayaa la dardaarmay dadka sakada la siiyey iyo kuwii laga soo qaaday intaba bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi ilaahay baa mahadda subxaana watacaala mahadaan la soo koobi karino bilaawi dhammaan lahayn buu alla mahadsiiyay subxaana watacaala waxaa kaloo mahad u sugnaatay dadka muslimiinta oo meeshan isugu yimid oo maalkooda xaqii lagu lahay ka bixinaya oo ilaahay ugu dhowaanaya na way mahadsan yihiin waajibkii ilaahay ku lahay bay garteen in badanoo garan baa badan amaan ogeyn laakiin maalinteeday ka maali doonaan waxaan leenahay intaan dadka xoolaha keenay qoraxda u taagan waxaan leenahay waa sako sakadii waaye buq degmada buq agable xoolihiidii laga keena waayo masaakiinta la siinayay oo muslimiintu keeneen waxaan leenahay waa aqoonsneen waana garteen ilaaha garansiyaan leenahay sakadu xaqu maal waaye ninkii maalkiisa xaqiisii ka baxshay marka ilaahay adduun aqaraha ugu jisayo waxaa la yidhi sakadu roobkay keentaa muxuu ahay maalkay barakaysaa diintay fududaysaa baa la yidhi intaasba ilaahay baan uga rabnaa ilaahay roobdoona nooga dhigo ciddii keentay ilaahay ha ku imaano ilaahay isakha badan alla kusoo gasho ciddii qaadatana allah u barakeeyo dadka keensaday oo ilaahay ugu dhawaana waxaa leenahay miisaanka ilaahay qiyaamaha u kabaan leenahay ilaahay hou siyaadiyo maalkooda naftoodana awlaadoodana diinka ugu saallo ilaahay u barakeeyo dalkooda dal nabada oo degan oo xasiloon allah ka dhigo dhibaatooyin badan baa axda ka jira badanaa meel maanta dad islaamaan ahay lahu uu joogo oo saka laga dhiibayn oo ilaahay laga aqoonsanayn oo xaqa islaama xaqa ilaahay laga gudanayn way badan tahay ilaahay waa badbaadeen ayaga soomaaliya hadda waxyaabaha ka jira ogtihiin waxaan leenahay buq waxay noqotay xabadii ka shiimooyinka ka fakatay baa la yidhaahda ilaahay u siyaasaan leenahay masaafiriin baan ugu jirta mu'miniin baan ugu jirta karaan baanu leenahay ilaahay agtiisa ilaahay waxaan leenahay ciddaan ma caabeeyo maalkooda allah u barkay diintooda iyo iimaankooda baa allah u siyaasaan leenahay waxaan leenahay waa mahadsantihiin soo dhowaada sidaad ilaahay u xuseen oo raxdu taagatiina ilaahay ilaahay harkiisa haydii hergeliyaan leenahay aniga warkeyga intaasaan kusoo koobayaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وحمد إسكال الله سبحانه وتعالى نسو قارسيي قيبين لقيبين آية ركن من أركان الإسلام وأه ركن سدحات الزكاة taasoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey muslimiinta dhammaan ciddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay nicmooyinkiisa sifaadka ay ku waajibtay sakada waa nicmoolayda waxaanan munaasabadeeda taagannahay muxaafadada buqca qable waxaana si baan u yeelannay inaan ka qayb galno nicmoolaydaasi oo geel iyo ari isugu jiro dadkii ilaahay uu ugu talagalay sifaadkii ilaahay uu ugu talagalay oo sharciga ahaa la siinayo ilaahay qowlkiisa wuxuu leeyahay innama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini ilaa aakhiri alaaya maanta runigaasi muddo badan mahjuuro ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab ugu dhigay inay soo neeleeyaan mujaahidiinta wuxuu ahaa rugni yacni dadka inta badan aysan kutubo unbay ka yaqaaniin aanan la tadbiiqinin munaasabadaasna waxay ka jirtaa walaayada islaamka guud ahaan walaayada hiiraan goob walba way ka socotaa iyo muxaafado walbo haddana waxaa joogna waa buqa qable waxaan leenahay insha allahu tacaala qaybintaasi geela iyo ariga isugu jirto dadkii looga talagalay oo ilaahay amrayna la siinayo inaan goobteeda joogna alla ayaan ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala waxaan leeyahay dadka zakada qaada oo caamiliinta ah iyo wilaada islaamiga waxay mumathal u yihiin rasuulka maxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuu u ducee jiray dadka zakada dhiiba waa u ducee jiray waxaan leenahay dadka wulaada dadka u duceeyaano dadka qaadanayana waan dhagaysanaa saacad walba markay hadlayaan inay duceeyaan gaaladana way habaaraan muslimiintana way u duceeyaan waxaa kaloo la taxqiijiyey ilaahay qowlkiisa ah aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruufi wanahu cani lmunkari walilaahi caaqibatu lumuur aayaddaasi waxay koobtay walaaye islaami ah guud ahaan waxa laga rabo heer degmo iyo heer gobol ee heer xarakabo waxa la tadbiiqinaya seefta loo wato waa aayaddaasi in la tadbiiqiyo oo ay shaqayso waxaanan shaahid ka nahay dadka salaaddii amarkoodii in la abraayo sakadii laga soo qaadaayo dadka aqniyaasha foqoradana la siinaayo ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wa salli calayhim dadkii qaniyaasha ayaa laga soo qaaday waxaa nicmooley oo geel iyo ariho aad arkaysaan waxaa laga soo qaaday dadkii ilaahay uu ku waajibiyey iyo sifaadkii laga rabay intiiba way dhiibeen waxaanan goobjoog u nahay oo aan markhaati ka nahay in la siinayo dadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu amray in la siinayo insha allahu tacaala waxaan leenahay haddaan nahay golaha dhaqanka islaamiga meeshii laga soo qaaday ilaahay subxaana wa tacaala badiil khayr badan ha siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambeynna qaar ka mid ah dadka sakada la siiyey oo andalus la hadlay ayaa u duceeyey mujaahidiinta iyagoona gaalada habaaray anoo magacayga leeyahay cabdisalaan aamiin cabdi reecada jamaaca ah haddana ku sugan buu aqablo munaasabada oo sakaawaadka daraaddeed waxa dheefka lagu bixiyey aan u imaanay dadka wax la siina ka mid ah anigoo loo siiyey hal geel ah markii bixina bisa laa siiyo khayr allah ka siiyo anigana waxay leesihay baraka allah iiga dhigo waa ku mahadsan yihiin alada allah jimeeya muslimiintan allah qabu yeelo بسم الله الرحمن الرحيم أنا عمر شواح بكر كلش مقالة ما أنتو حال غيبنا هيا قيلة أو سكدة وحن قيلة هل قيلة وأنا كم هاتسين ها فرحة دي واجرتا هذا أجرتا ولي قيل قيل مسامر ما تقيل كو أنقات ويكو حد هذا وناكس ده وحن في ما فرح سنة ودقنا ها عانا كمالا أنقري أدي جني إسأل الله كقبت مسلمين تكر الله كدي قال الله جبي maanta waxaa lii siiyey ari walaayada eri saka meeqa neef shan neef maasha allah ko- walaayada kor allah ka dhigo gaalada alla ha jibiyo maanta iri maasha allah geel maasha allah ay siisi dadka masaakiinta ah. allah ha barakeeyo walaayada marka arigaa lagu sii maxaa kaa qorshaysan waa dhaqaalaysana inaan dhaqaalaysta waa u ducaynaynaa ilaahay waxooda ha u barakeeyo ha u afar laabo ha u shan laabo annakana waa insha allah ducadaas allah u dhaliyo walaayadana kor allah ka dhigo gaalada allah ha jibiyo magacayda waa maxamed xasan jaasow jooga buqa qabl walaayada waxaa i siisay shan neef oo ari ah walaayada ayaa i siisay walaayada ayaanu ducaynaa gaaladana allaha jebiyey dhulka ka hoos allaha geliyey sakada dadkii laga soo qaadanay khayr allaha siiyo xoolahana allah u barkeeyo anuguna allah noo barkeeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah maanta oo waxaa nala siiyey ari oo maasha allah shan neef oo ari baa nala siiyey mujaahidiinta ayaana siisay ilaahay macnaha gaalada alla ha jabiyo marka baahi weynna waa u qabnaa in oo xoolahaas aan dhaqanno ama aan isticmaalno waa ku mahadsan yihiin mujaahidiinta gaalada allah ha jabiyo allah ha baabi'iyo cadowga allah ha qabto ilaahay idinkiisa insha allah waana ku mahadsantahay mujaahidiinta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xisila aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa noo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلماح